inkastoo howlgalka badweynta hindiya uu hagaabis iyo hakad dibil xoogle ku yimid markii la qabsaday magaalada barawey ahayd xaruntii ugu weyneed ee shabaabku ay ka abaabuli jireen falaalka ay kula dhacayeen dowladda federaalk ee soomaaliya dhaqaale xooglena uga soo geli jiray haddana dowladdu gaabis ayay ka dhigtay dhammaanba howlgalkan la xidhiidha badweynta hindiya degmada sablaale ee gobolka shabeellada hoose oo ka mid a degmooyinka gobolkaas ayaa imika loo diyaar garoobaya inta aan la gaarin xilli roobaadka ee laga saara dhaqaaqa shabaab ee magaaladaasi gacanta ku haya sida uu sheegay guddoomiyaha dibadjooga ka magaaladaas oo sheegay in xooggooda ay isugu geyn doonaan sidii gobolka looga saari lahaa dhaqdhaqaaqa hubaysan ee shabaab wallahi niya horta meesha anaga dawladaan nahay dawladiina maaragtay jafad ma ahe ma cararag marka waxay u qorshaysan usbuuca soo socda inay maaragtay gacanta lagu dhigi doono ciidamada dawladda soomaaliya iyo saxaabadayna amazon waaba loo diyaar garoobay inay gobolka shabeellaha intii ka dhiban koonji barow iyo baraawe oo maara koonji barow iyo sablaal keliya ay ka dhiman tahay intaas waaba loo diyaar garoobay inay laga qabto adow dhibaatooyin fara badan ayay ku hayaan shacabka meesha degan oo kamid ah maaragtay inay hada dul dhigaan dhaqaalo fara badan oo dadkii shacabkii kaabanaayeen ayadoo hada abaaro jirto oo dadkii biyo la-aan aada u fara badan hayso marka marka aada iyo aad ay dhibka qabaan dadkii shacabkii unadii oo raashinkii a ka yar oo galgaan aan gaarin wax daawo iyo wax cunto ah iyo waxyar maaragtay aan gaarin haddina ay dhaqaalo badan dul dhigeen dadkii marka daahad dhibaato aada u baahan sablaale waa meel aada u istaraatijiya islamarkaana iminka ay gacanta ku hayaan shabaab waxaana magaaladaasi ku dhow oo ay leedahay dhul beereed xoog leh kuwaasoo ay suurtagal ahayn in si fudud looga saaro dhaqaaqa shabaab guutooyin ka mid a ciidamada midowda afrika ee amisom ayaa la filayaa inay ku dhaqaaqaan deegaankaas iyo deegaanada ku xeeran oo ay ku xoogan yihiin iminka dhaqdhaqaaqa shabaab waxaana la garan karin sida ay xaaladdu noqon doonto